SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
waxaad nagala socotaan s b s soomaali oo aad ka heli kartaan mobil online iyo rediyoga
habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa habeen jimcaha bisha maarsan ay tahay sanadka halkaa naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiogaannu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha dalkan australia oo ku dhawaaqay wakhtiga doorashada la qabanayo isagoo sheegay in doorashadan diiradda lagu saari doono mushaarooyinka caafimaadka iyo weliba waxbarashada hogaamiyaha mucaaradkana waxa uu sheegay in qorshaha isbahaysigu uu yahay inay dhimaan qiimaha batroolka iyo gaaska ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa ku dhawaaqay in doorashada federaalka la qaban doono bisha mey saddexdeeda maer albanisi ayaa subaxii hore waxa uu ku kallahay governor generaalka samanta mostin isagoo u sheegay qorshihiisa ah in markaasi baarlamaanka uu kala dirayo doorashadiina lagu dhawaaqayo iyadoo la bilaabayo shan toddobaad oo ololo doorashoa ayaa laybarka iyo isbahaysigu waxa ay ku jiraan tartan aad u adag iyagoo aad isugu dhow markaasi cod ahaan iyadoo tirakoobkii codadka ee u dambeeyey lagu sheegay in dad badan oo codbixiyaasha aysan weli go-aansan cidda ay u codayn lahaayeen isbahaysiga ayay tahay inay ku guuleystaan sagaal iyo toban kursi oo kale si ay markaasi iyagu dowlad iskood ugu soo dhisi karaan halka laybarku haddii saddex kursi uu lumiyo lagu khasbayo inuu soo dhiso dowlad aan aqlabiyad lahayn maer albanisi ayaa sheegay in shacabka australia hadda ay muhiim u tahay inay laba kala doortaan waa isbahaysiga iyo laybarke muddo boqol sanaa weligeed ma dhicin in xisbi siyaasadeed oo australia looga adkaado doorashada markii uu xilka hayay hal muddo xileed oo keliya isbahaysiga ayaa gelaya ololaha doorashada iyagoo wada qorsho ay sheegeen inay kor u qaadayaan gaaska laga soo saaro dalka sidoo kalena ay jarayaan canshuuraha la saaro batroolka gawaarida lagu shubto arrimahan ayay uga dan leeyihiin baa layiri in lagu dhimo qiimaha korontada iyo weliba midka batroolka hogaamiyaha mucaaradka peter dutton ayaa u isticmaalay jawaabtii uu ka bixiyey miisaaniyaddii inuu ku dhawaaqo in isbahaysigu ah hal bilyan oo dollar ku bixinayaan tuubooyinka gaaska lagu qaado iyo meelaha lagu kaydiyo sidoo kalena ay dadejinayaan ogolaanshaha soo saaridda gaaska haddii ay dowladda ku guuleystaan maer dutton ayaa sheegay in dowladdiisu sidoo kale ay beegsan doonto cadaadiska dadka ka haysta arrimaha maciishadda iyagoo markaasi doonaya inay batroolka iyo korontada dadka ka dhimaan maer dutton ayaa sidoo kale xaqiijiyey in isbahaysigu ay labaatan iyo shan boqolkiiba yareyn doonaan dadka soogaleetiga ee dalkan australia soo gala haddii doorashada ay ku guuleystaan xisbiga greenka ayaa dhankooda sheegay in mudnaanta koowaad ay siinayaan sidii peter dutton ay uga ilaalin lahaayeen inuu doorashada ku guuleysto sidoo kalena ay rabaan in laybarku hadduu guuleysto uu tallaabooyin ka qaado arrimaha muhiimka xisbiyada yaryar ayaa meesha ka saaray inay la shaqayn doonaan isbahaysiga si dowlad markaasi aan aqlabiyad lahayn ay ula soo dhisaan taasoo dhacdo oo keliya markii xisbiyada waaweyn midkoodna uu heli waayo kuraas ama xildhibaano ku filan oo ay iskood dowlad ugu soo dhisaan hogaamiyaha xisbiga greenka adam ban ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay awoodda xisbigiisa uu u leeyahay inuu la shaqeeya laybarka inkastoo xiriirka u dhexeeya laybarka iyo iyagu uu xumaaday waqtiyadii u dambeeyey dowladda australia ayaa kow iyo toban milyan oo dollar oo dheeraada oo gargaar bini-aadanima siin doonta shacabka reer khaza si wax looga qabto arrimaha caafimaadka cuntada iyo biyaha qoraal ka soo baxay ayay wasiiradda arrimaha dibadda dalkan australia penny wong waxa ay ku dhawaaqday in australia sidoo kale ay toddoba milyan oo dollar oo gargaar cuntaa siin doona qaxootiga rooxingaha ee kasoo qaxay dalka myanmar iyo weliba dalka martigeliyey ee bangaladesh dowladda federaalk ayaa sidoo kale saddex milyan oo doolar oo gargaara waxa ay siinaysaa dadka soo barakacay oo ku sugan xadka u dhexeeya thailand iyo myanmar shan milyan oo kalena waxaa la siinayaa haweenka afghanistan oo looga taageerayo arrimaha caafimaadka ay u baahan yihiin miss wong ayaa sheegtay in australia danteeda ay ku jirto inay caawiso dadka kale ee dhibaataysan madaxweyne ku-xigeenka dalka mareykanka j d vance ayaa booqan doona greenland berito oo sebtia iyadoo ay jirto cadaadis ballaaran oo mareykanka ka imaanayo oo ay ku doonayaan inay la wareegaan dalkan ka tirsan denmark laakiin ismaamulka hoose leh mr vance ayaa hogaamin doona ayaa la yiri wafdi tegi doona saldhigga militarigu ku leeyahay meesha la yidhaahdo butovik oo ku taala waqooyiga greenland arrintan ayaa imaneysa kadib markii qorshe hore u socday oo ahaa in xaaskiisa uusha ay booqato tartan eeyada oo halkaasi lagu qabanayay balse mar dambe arrintaasi la kansalay kadib markii dad dibadbaxaya ay markaasi soo baxeen oo ka cabanayeen arrintaasi khamiistiina madaxweyne trump ayaa mar kale ku celiyey in mareykanku u baahan yahay inuu la wareego greenland oo markaasi ay u tahay arrin istaraatiijiyad ahaan ku habboon dhanka amniga qaran iyo kan caalamkuna uu ku jiro laakiin ra-iisul wasaaraha denmarki meta fredrikson ayaa ka jawaabay arrintaas isagoo sheegay in denmark mar walba ay jeceshahay inay mareykanka kala shaqeyso arrimaha amnaanka iyo difaaca laakiin meesha ay ka taagan yihiin greenland ay tahay mid cad oo macnaheedu yahay in greenland ay ka tirsanaan doonto denmarki sida laga soo xigtay codar urin la sameeyena dhammaan shacabka reer greenland ayaa kasoo horjeeda oo diidan inay qeyb ka noqdaan mareykanka lix dalxiisayaal ruusha ayaa dhintay ayaa layiri soddon iyo sagaal kaloo dalxiisayaalna waa lasoo badbaadiyey kadib markii gujis uu ku degay badda guduudan meel ka baxsan xeebaha dalka masar konton qof ayaa saarnaabaa layiri gujiskan oo ay ku jireen afartan iyo shan dalxiisayaala oo ka kala socday dalalka ruushka indiya norway sweden iyo weliba shan shaqaalo masaari ahaa maamulayaasha masarna waxay sheegeen inay baarayaan waxa ku dhacay gujiskaasi oo keenay inuu markaasi dego madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa sheegay in heshiis dhanka macdanta oo dhex mari lahaa mareykanka iyo ukraine ay hadda waqti qaadanayso maadaama ayuu yiri wadahadalka iyo shuruudaha ku xirnaa heshiiskaasi marba mar walba ay isbedbedelayaan isagoo ka hadlaya shir jaraa-id oo uu ku qabtay magaalada baris ayuu maer zelenski waxa uu hoosta ka xariiqay in ukraine ay ka go-an tahay inay heshiiskaasi gasho madaxweynaha ukraine oo hadda ugu sugan baariis oo ka qaybgalaya shir madaxeed looga hadlayo dagaalka ukraine iyo ruushka oo ay ka qaybgalayaan soddon ka mida madaxda dalalka yurub iyo weliba madax ka mida nato iyo isla midowgaasi yurub wadahadalka baris ayaa imanaya waqti aada u adag oo dagaalkaasi uu socday muddo saddex sana iyadoo hadda ay socdaan dadaalo aada usii kordhaya oo lagu doonayo in wadahadallo lagu gaaro xabad joojin taasoo midda ugu badan ama cadaadiska ugu badan uu wado madaxweynaha mareykanka donald trump saadaasha hawada berita magaalada bet waa cadceed iyo soddon iyo toddobo adelaide inta badan waa cadceed iyo labaatan iyo toddobo melbourne waa roobab iyo labaiyo labaatan sydney waa roobab marka dambe weliba kuwa culus noqonaya labaatan iyo afar bay gaaraysaa brisbane waa roobab iyo labaatan iyo toddobo digrie halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo saddex senti oo dollarka mareykanka ah